magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhiirigelinaya arday ka baxday dugsiga sare ee kanaane kuwaasi oo ka qayb galay imtixaanka fasalka labiyo tobanaad ee dugsiga sare munaasabada ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka macalimiinta iyo ardada ka baxday dugsiga sare ee kanaane maamulaha guud ee iskuulka kanaale ee magaalada kismaayo maxamed xirsi iyo maamul ku-xigeenka iskuulka kanaale bila jirow maxamed ayaa hadalla dardaaran oo jeediya ardada si ay ugu guuleystaan waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno xafladdan ducada iyo isugu jirta sagootinta ay qabsanayaan dafcadii sagaalaad dardaaran ma harin inta hore idinku soo sheegnay iyo inta kalean sheegi doonno iyo intaa hadda sheegi doonno waa idinka idinla dardaarmaynaa waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad noqotaan kuwo loo aayo macallinkaa wax badan ka dhawaajiyey anigu inta yaran ku daray waxay tahay oo keliya meel kastoo aada marayso ogow in aad tahay qof islaam ah waxyaabaha lagaga baahan yahayna intay diinta ku fartay iyo nabigeena maxamed calayhi wasalaatu wasalaam xadiistiisii intuu noogu sheegay inay tahay okay waxaa keliya anugu waa dardaaranu waxaan ka hadlayo insha allah ballantii macalinsanadii la geliyay laftukeyga waan ku jiraa oo insha allah bari khamiista idinla ballamayey oo si fiican baan u dardaarmi doonaa laakiin hadda ujeedku waxaa weeye inaan xafladeena soo gabagabaysano duco iyo dardaaran wax walba waa la dhamaystiraya intumaana kusii daraya okay qodob baan marka rabaa inaan ku yar laabto oo aada macallimiintu ugu celceliyeen oo annaan sii adkaynayaa oo ahaa qodobkii iscafiska ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wa jannatin cabduha samaawaatu walardu uciddat lilmuttaqiin waxaad u tartantaan baa la yidhi oo u baratantaan janno iyo dembi dhaaf ilaahay xaggiisa ka ahaaday u tartamaa la yidhi